barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriya baan iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha diseembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku haynona waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood oo markii ay waxbarashadooda dhammeeyeen u jeestay inay hirgeliyaan goobo dadweynaha ay ugu adeegaan alxamdulilah waxaa kale oo ka faa'iidaystay toddobadayadii hablood ee aasaasay tacabkayagii annagii horta waa ka faa'iidaysanay oo de waxweeyaan dhallinyaro soo baxday oo freesha oo inta badan aan shaqahayn baanu ahayn waa ka faa'iidinay waxaa kaloo ka faa'iidaystay labaatan arday ama labaatan qof oo kale oo reer laasacaanooda oo annaga naga madax bannaan oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira dad badan baa kalluunka jecelah sidee dhallinyaradu uga faa'iidaystaan kalluumaysiga waxaan baxnaa sideedii ilaa ilaa iyo sagaalka meelaha maya galabnimo waxaan soo laabanaa subaxdii goorta ilaahay maarta idmo adiga laba iyo tobankii mar waxaa imaanaa hal saac mar laba saac intaasaan ogoon yaanan ilaawina dhinacii heesaha kala duwan ayaan maantana idiin haynaa barnaamij I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like codka macaan ee ashar iyo heestii good kisser qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka iyaga duhurnimo marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ciidamada dalka ciraaq ayaa maanta kusii durkay bartamaha magaalada ramaadi iyagoo si weyn u riixay maleeshiyaadka daacish ururka daacish ayaa toddoba bilood ka hor la wareegay magaaladaasi sabaax numcaani oo ah hafayeenka ciidamada la dagaalanka argixisada ayaa sheegay in dagaalku uu ka socdo agaarka xarumaha dowladda wuxuuna sheegay in muddo laba iyo toddobaatan saac gudahood ah lagu soo afjari doono sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in is- isbahaysiga sacuudiga hogaamiyaan ee yemen ay u muuqdaan in ay mas-uul ka yihiin weerar lala eegtay dad rayd ah dalka yemen madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha zayd raad al xuseen oo khudbad u jeedinaysay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shalay sheegtay in weerarada gantaalaha iyo kuwa diyaaradaha ee xagga cirka intaba ay qaarkood bal- bartilmaameedsadeen dad rayda iyadoo sidoo kalena lagu burburiyo iskuullo iyo cisbitaallo hadalkan ayaa kusoo beegmaya laba cisho uun kadib markii switzerland uu ka furmay kulan qaramada midoobe ay garwadeen ka tahay oo isku soo hor fadhiisteen kooxaha kala taageero shiicada iiraan iyo weliba kuwa ay taageerada siiyaan wadamada sacuudiga iyo bariga dhexe kuwaasi oo isku haya siyaasadda dalka yemen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacaddayada duhurnimo laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta falastiin maanta waad yara cajisaysantaan sidoo shaxshaxdaadii hore kaama muuqato ismaaciil dhallinyarada soo dhammaysatay jaamacadaha ee ku soo noqda magaalada laascaanood ayaa bilaabay fursado shaqo ay ku abuurayaan waxaana ay bilaabeen qaarkood shaqooyin aysan ahayn markaasi kuwii ay jaamacadaha kusoo qaateen marka dhalinyaro ku nool magaalada laascaanood hadda ayaa haddaba wariyaha v o a magaaladaasi cabdikariin olol uu la kulmay wuxuuna weydiiyey waayo aragnimadooda waxay soo barteen iyo waxay hadda sameeyaan saynab yuusuf haybe waa gabadh ka mida toddoba gabdhood oo sameeyey xarun caafimaad oo lagu magacaabo alxayaad oo u adeegta hooyada iyo dhallaanka waxayna ka sheekaynaysaa qaabkay xaruntaasi ku bilaabeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa seynab yuusuf haybe Een, waxaan ka mid ahay een, shaqaalaha iyo aasaasayaasha een, cusbitaalka alxayaad medical and maternity center waxaana ku aasaasanay een, gabdho toddoba ah oo dhammaantood ka qalin jabiyey ama dhammaystay een, waxbarashada een, nursing qualifiedka ee, macadka tababarka een, caafimaadka ee lascaanood ee loo yaqaano s h s Een, markii dambena dhammeeyey degree of public health in Nuwal university Een, gabdhahan oo markii aanu dhammaynay een, waxbarashadii caafimaadka muddo shan sano ah ee aanu sameynay gaar ahaan nersinka iyo public healthiga Een, aanu aragnay een, xaaladda caafimaad ee magaalada iyo guud ahaan gobolka baahiyo fara badan oo jira aanu aragnay kadib waxaanu go-aansanay ama aanu ku tashanay inaanu sameyno cisbitaal runtii ka duwan cisbitaalada magaalada qabanayana adeegyada ka maqan ama ay sameeyaan een, goobaha kale een, ay kow ka yihiin hablihii aasaasay aan ka midka keenay een, dhakhtar joogto ah oo een, cisbitaalka ku permanenti oo u sameynaya een, adeegay hooyadu u baahnayd wixii ka baxsan een, shaqada nersinka iyo midwifeka saynab cabdiraxmaan caliwaash ayaa iyaduna sharaxaad ka bixisay shaqa abuurkan ay sameeyeen waxayna sheegtay inay dhallinyaro badan hadda ka shaqeeyaan xaruntoodani oo xarun aad u ballaadhana oo ayna keeneen dhakhaatiir kala duwan oo ka shaqaysa xarunta alxayaad alxamdulilah waxaa kale oo ka faa'iidaystay toddobadayadii hablood ee aasaasay tacabkayagii annagii horta waa ka faa'iidaysanay oo de waxaweyaan dhallinyaro soo baxday oo freesha oo inta badan aan shaqahayn baanu ahayn waa ka faa'iidinay waxaa kaloo ka- ka faa'iidaystay labaatan arday ama labaatan qof oo kale oo reer laascaanooda oo annaga naga madax bannaan oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira ay hawsha sii ballaaratay markaanu dhakhtarka keenay oo qaybtii laabka qaybi ka faa'iidaystay oo qaybtii lacag qabashada qaybi ka faa'iidaystay oo qaybtii waardiyaha iyo seexashada qaybi ka faa'iidaysatay oo maxaan ku dhahdaa qaybtii la shaqaynka dhakhtarka oo rag wiilal aan u baahnay in wiilal dee de qofkii la qaadayo qofka maxaan ku dhahdaa ee xanuunsanayo oo kale ayna gabdhihii een, u baahan yihiin qof xoog oo kale ka faa'iidaysteen labaatan dhalinyaro abna oo kale way ka faa'iidaysteen dhalinyaro kuwii fureen ay ka faa'iidaysteen kuwo badan oo shaqaalin ay ka faa'iidaysteen Een, waxaan ognahay oo aanu cidino nooga waramaynin dhalinyaro een, iskuulkan ka qalin jabinay ka qalin jabiyey in ay tahriibeen oo ay tahriib ku dhaawacmeen oo maxaan ku dhahda ay rafaad badan mareen oo ilaa iyo haddana ay bilaa shaqo yihiin laakiin intay marba meel xarun ahoo biniaadanka la leeyahay oo xataa shaqo bilaa shaqo jobless ku yihiin ay istaagaan ay facebooka sawirro soo dhigaan si kuwii kale ay usoo yaacaan taasaan la ognahay xaruntaas caafimaad keliya ma aha goobaha dhallinyarada laascanood ee jaamacadaha dhammaystay ay fureen barwaaqa waa goob ganacsi oo ay ku midoobeen saddex dhallinyaro ah oo ka soo baxay jaamacadaha dalka iyo kuwa dabadda cabdisamed axmed hiirad waxa uu bartay dhaqaalaha islaamka wuxuuna ka mid yahay saddex aqoon-yahan oo furtay goob lagu gado raashinka qudaarta iyo waxyaabo kala duwan Een, annagu waxaanu nahay saddex dhallinyaro ah oo ee, saddexduba aqoon-yahanina Ee, sheer baanu isku darsannay lacag baanu isku darsannay Ee, marka waxaanu eegnay waxaanu eegnay waxa ay magaaladu u baahan tahay eriyada weliba aanu ka degannahay markii aanu go'aan- markii aanu aragnay ana aada u indhaydhaydhay markii aa, baanu aragnay in waxaas loo baahan yahay markaas ayaanu furannay meesha Een, marka hore khibrad umaanu lahayn oo sida dee waxyaalaha loo loo loo mi- loo miismiiso qudaarta sidoo kale laakiin waxaana caawiyey oo maalmihii hore oo dhan nala joogay dad horey usoo shaqayn jiray markii dambena waan la qabsanay alxamdulilah hadda takhasus baanu ku nahay dadkuna aad bay noola dhacsan yihiin sida aan u shaqaynay sida aan usoo dhaweyno Een, anigu waxaan ahay een, business baan ahay waliba qaybta islamic finance Ee, labada wiile kalena waa caafimaad weeye midna waa public health midna waxaa weeye nutrition ama n- nutritionka ayuu soo bartay Een, labada ee, saddexda iyadoo waxaanu nahay saddexda aqoon-yahan baanu nahay Ee, saddexda fakar laba waa caafimaad anna waxaan ahay dadku isku isku aqoon iyo isku feker maaha qaar kula yaabayaana way jiraan oo ku odhanaya een, war maxaa halka kugu soo celiyey waxyaabaha ay iibinayaan ayaa waxaa v o a u sharaxay maxamuud cabdilaahi xasan oo tilmaamay waxyaabaha ay ku hayaan dukaanka barwaaqo waxauna ugu baaqay dhallinyarada gobolka sool inay wax ka bartaan siyaabaha ay u ganacsanayaan ayna soo dhoweynayaan burka oo kale een, waxaanu siinaa kiishkiisa een, lix iyo labaatan baa la si- toddoba iyo labaatan baanu siinaa Sanko- bariiskuna isna sidoo kale toddoba iyo labaatan weeye sonkortu way yaro kacday iyadoo afar iyo labaatan weeye sixirkoodu marba wuu yaro kordhaa waxyaabaha sixirkoodu jaban yahay Een, waxaan u sheegayaa dhallinyarada kale inayn meel iska fadhiyin oo ayna odhan wixii aan soo bartay ayaan la fadhiyayaa ilaa aan wixii helana een, wax kale oo aan ka shaqayn karaa ma jirto cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo warbixintaas laascaanood inooga soo diray falastiini dee dhallinyaradu waayadan dambe dhinacii internetkay aada uga haystaan moobiladiina waa tii trichi loo geliyey weliba Iyo 4G, ismaaciilo haddaa haddaa weliba xaafadaha een, dhallinyaradu joogaan aad tagtid haye een, waxaa arkaysaa in cunugba meel intuu fariisto uu taleefonkii mashquul ku yahay markaa weydiisan wuxuu ku leeyahay cunuga kale oo guriga qayb ka mida jooga inuu kula sheekaysanay noloshii markay noocaa noqotay waxaan fariin u qorayaa Haye.
hebel oo hebel aawo markaad tiraahdo qolkuu ku jira ha lagu leeyahay qofkina barsaduu marka fadhiyaa qolkaa looga yeedhayaa qolka iyo barsada ayagoo fadhiya ay ayay ku- internet ayay ku sheekaysan marka waxaa laga yaabaa inay hadday doonaan maraykan fariintu soo marto iyagayaaba isla joogaba haye gurigii wada joogo hadday hadlaan xataa ismaqli kara waxyaabaha kale layaabka waxaa ka mid a inaad qof dhallinyaraha markaad wax weydiiso Mm, een, ama aad shaqo u dirto Hmm.
tusaale ahaan waxaan leedahay een, qudaartan jarjar wuxuu ku leeyahay okay wax yar isug waxaan ka fiirinayaa een, youtube-ka sida loo jarjaro sida loo jarjaro khudaarta macna qudaarta haye marka waxaa lagu leeyahay sida ugu fiican ayaan soo helayaa sidaasaan u samaynayaa waaba cajiibe marka waxaa moodaa nolosha dhallinyaro badani inay ku tiirsanaatay inay dhinaci internetka ay ku xiran tahay iyo teknolojiyadda En, waxaa soo badanaya isticmaalka qalabka ku shaqeeya internetka taasina waxay kor u qaaday in dhalinyaradu ay internetka isticmaalaan haddaba qalab kasta oo internet waxa en, u baahan waxa uu ku xirmi karayaa en, internetka ama wifi oo kale tusaale ahaan in qalab badan oo hadda ku shaqeeya internetka aadan u baahnayn inaad gurigaaga uun joogto laakiin meelaha kale markaad tagtidna ismaaciilow aada u isticmaali kartid marka magaalada muqdisho kale koox dhalinyaraaba waxay hindiseen qalab isagu internetkii oo socda ah oo qofku intuu jeeb ku qaato qalab waliba uu internetka ka qaadan karo si hadeer tusaalahaan moobiladoo kale four g bay leeyihin three g marka dhalinyaro ayaa hindistay dabcan shirkad baa la sameeyey marka shirkadda waxaa madax u ah maxamed cabdi mada- maxamed cabdi maxamed shirkaddan waxa layaha global internet wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed ayaa wareystay qalabkan sidaad aragtidba waa qalabkaas yarka ah oo jeebka geli kara kambanigana soo kordhiyey oo bulshada bulshada soomaaliyeeduna ugu talagalay inuu maxaan dhahay ay kula wadaagaan labada kun toban iyo lixda haddii aan la qadaro insha allah service cusub oo bulshadaas ay ugu talagashay kambaniga inuu kusoo kordhiyo
waa waa ala- aaladan yaroo mobilka oo kale ah marka waa wirelessaan u fahmay qofku uu mobilka ama agabka oo isticmaalaya markaas usoo qabanayo
waa wireless oo uu ku isticmaali karo shay kasta oo ku is- uu ku isticmaali karo shay kasta oo ku shaqeynaya internetka sida mo- eh, mobilada sida eh, kumbuyuuteraadka sida eh, maxaan dhahaa desktopka laptopyada ibadyada waxaasoo dhan wuu kugu shaqeynaya as a wireless sida wirelesska oo kaleeto wuu kugu shaqeynaya
marka markaan intay jeebka gashtaan ama gaari ama mm, wadaan marayo ama adeeg u isticmaalayo eh, dabka iyo asaga qaadanayo uma baahno wax markaas koronto la xiriira eh, xilligaad ku jirto safarka ama aad meel marayso
waa su-aal fiican wax jaajara kaagama baahno marka horead soo buuxinaysaa sidii mobilka oo kale mobilkaada oo kalete waa soo jaadgaraysanaysaa markaad jaadgaraysid meeshaa rabtidaad la maraysaa oo aad ku isticmaalaysaa markuu dabka kaa dhacana haddana waa jaadgaraysanaysaa faa'iidada kale isleeyahy waxaa weeye mobilkaada aad wadatid oo samsungka ah jaajarka aad ku jaadgaraysanaysid ayaad asigana ku jaadgaraynaysaa dhalinyarada muqdisho eh, inta badan jaamacadaha dhigta qaarkood eh, aada u isticmaalo bogaga arrimaha bulshada iyo facebooka iyo waxyaabaha la xiriira eh, baahi weyn bay qabeen dabcan marka laga hadlayo adeegyadan marka maxay ka ka bedelaysaa baahidii dhalinyarada markaan usoo laabto eh, iyo adeegan aad keenteen
dhalinyaradu baahida ay qabeen waxay ka bedelaysaa sidaan isleenahay wax weyn oo badan maxaa yeelay een, ardada hadda dhigata jaamacadka kaleete markii assignment loo soo diro waa inay aadaan waxay ahayd marka hore inay meelo aadaan internet cafe aadaan xafiis aadaan wax saasoo kaleete ay faalishi ay ku- ay u raadsadaan laakiin hadda waxa weeye asigoo miiskiisa fadhiya qalabkii jeebku ku wataa miiskiisa soo fadhiyo ayuu wuxuu uu macalinka usoo diray uu soo download garaysanayaa ee asigoon maxaan dhahaa tacab marin asigoon socod marin asigoon maxaan dhahaa daalin meeshiisuu ku isticmaali karaa meeshuu ka joogo jaamacadday rabto ha ahaato ardayga meeshuu joogo ayuu ka isticmaali karaa jeebkuuna ugu jiraa qalab
adeegan bixintiisa marka laga hadlayo soomaaliya dabcan dhaqaalaha iyo waad dareemi karaysaa ardayda wax ugu badan dhalinyara isticmaalaysa adeegan marka qiimihiisa ma ka fikirteen dhalinyaradu inay awood u leeyihiin inay gataan
Een, qiimihiisa waa ka fikirnay Ee, waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in aan ku soo dhoweyno qalabkaas oo ay gataan qaymo ahaan waxaan isleenahay waa qaymo soo dhoweynayo ummadda bulshada dhalinyarada ardada ay aada maxaan dhahay u awoodi karaan waxaa kaleetoon ugu darno intaas dheeri ah in labaatan g b oo free ah aan ugu darna bishaan oo dhan ardayga labaatankaas g b inuu isticmaali karo ayay u badantay hadduu macnaa ay ka dhammaatana wuu ku darsanayaa oo wixii waa g b laakiin annagu waxaan ugu talagalnay qalabkaas markuu iibsado inuu labaatan g b oo free ah haddana loogu shubo sidaasna uu ku isticmaalo
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed wariyaha v o a magaalada muqdisho oo wareysanaya maxamed cabdi maxamed madaxa shirkadda global internet ee magaalada muqdisho haatan falastiin maxay noo xiga
dhankii waxaan gelaynaa suugaanta ismaaciilow haye marka suugaanta makuusoo gudbiya maanta ma noo haysaa suugaan de baryaha hadaa igaga wanaagsan horta talabaad baan noo soo qabay ta koowaad bal noo soo qabo heestan waxaa la yidhaahdaa good kisser waxaa qaadayaa fanaanka la yidhaahdo ashar marka waa hees eh, dabcan waxaan ku maqlay eh, dhinaca englishkan ku maqlay En, adoo- ereyada ereyada weliba waxaa ku jira wuxuu leeyahay waa shantii aroornimo en, ukun quraaca u badan iyo hilib ayay samaynaysaa marka annagiina ismaaciiloo shantii in yar unbay dhaaftay Been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Uh. It's five in the morning, crush is rolling while she making steak and eggs. Yeah. At five in the morning, we can only be about to do one thing. What? See, I told her the devil is a lie. Them other girls can't compete with mine. You do it so good, you blow my mind. You pull it out, then you open wide. You make me want to tap out every time. Your pretty lips leave me so inspired. I, I, I think that she a winner. She could be a keeper, cause she's such a good kisser. Got lipstick on my lip. Oh, baby. Ah, ah, she's such a good kisser. I'ma rain on this parade. Oh, baby. Ah. Listen, let me tell you something. Uh, I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. This girl, she my hero. Get that hero, euros, pesos, pricing yen. I ain't wanna check off either. I'm staring at your barrel. Pull the trigger. Chitty, chitty, bang, bang. I told her the devil is a lie. Them other girls can't compete.
dooqaagu maxamed falastiini cashar heestiisa waxay soo baxday sanadkii labadii kun iyo afariyo tobanka waxaana ka mid tahay heesihiisa kuwa ugu caansan haye markana aan boosaaso aadno
dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso ama deegaanada xeebaha ah waxaa ka mid a meelaha ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda dhinaca kalluumaysiga falastiinay haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyarada kalluumaysata wuxuuna kala sheekaystay waayahooda nololeed iyo waxyaabaha ay qabtaan sida ay maalin walba u kalluumaystaan noocyada kalluunka arrimo badan noocaas ayuu weydiiyey
halkani waa xarunta nagfish ee magaalada boosaaso oo lagu iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan waxaana iga muuqda dhallinyaro fara badan oo ku mashquulsan iibinta kalluunka haddaba axmed ismaaciil sanka waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluunka ka doona xeebta xilliyada dambe kaasoo ku soo jillaabta saxiimad yar koley waa habeenkii baa badda aadaa subaxina waa ka soo aroraa wallaahi hadda anaga jalaab jalaabka ma shaqeyn waxaa ka shaqeynaa jiid maa ka shaqeynaa shoogaa dhiganaa ma garat marna marna waa marna waa la helaa marna maarata waa la iska waayaa laakiin yaantan kulunka maarata ay sheegay waa iska fiican yahay oo waa qeyr ilaahay keenay goorma aadaan marka waxaan waxaan baxnaa sideedii ilaa ilaa iyo sagaalka meelaha maya galabnimo waxaan soo laabanaa subaxdii goorta ilaahay maarata idmo adiga laba iyo tobankii mar waxaa imaanaa hal saac mar laba saac intaasaan oo goon wax badan waa jirtaa in maarata een kalluun- kalluun- kalluunka maarata la waayo marna marna waa xilliga hadda xilliga lagu jiro waa xilliga maarata kalluunka la helaayay laakiin xilliga maarata xilli dhaweyna waa jirta laakiin xilliga la- hadda maarata wax lagu jiraa la helaayay ma garata laakiin macnaha inkastoo maarata hadda la iska helaayo waxa weeye een, waa qada qada ku gaar weeye wax wax saasa ma jira hadda maarata laga helaayo badda noocyada maxay u kala baxaan noocyadooda cidaad laga helo waxay u kala baxaan tawadiin iyo faras iyo seenuub baa u badan hadda maarata hadda la keenaa dadku waxay u badan yihiin dalabku waxay u badan yihiin seenuubtaasa seenuubtaasa la qaataa iyo talaayadaasa lagu guraa kolba hadda adiga doonyaa hayan jiran doonyaa hadda ma hayno markaad soo eh, jabaagta dhigtaan kalluun badan uu idiin galo aad xeebta keentaan eh, calaa xaba meeqaa gadaan calaa xaba wallaahi hadbu siduu yahay wey hadda haddii aad ku soo hormarto een, boqol labaatan buu ku goynaya haddii aad soo dabamartan waa siddeetan waa iska konton waa iska waa hadba maarata qiimaha maarata la kulmta wey kadib kalluunka ay soo jilaabtaan dhallinyaradaasi ayaa waxaa kala wareega oo ka iibsada kalluumaysato kale oo ay ugu firfircoon yihiin dhallinyaro kale oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka soo saara nolol maalmeedkooda dhallinyaradani qaybtood waxay ku iibiyaan kawaanka magaalada halka kuwa kalena ay u iibgeeyaan magaalooyin kale oo ka mid ah dhulka fog ee puntland sida ay u sheegeen v o a maxamed saalax iyo weliba faadumo cumar cabdi kalluunka waxaa weeye badda saximadaha ayaa kiraan u ah saximadaha badday aadaa way ii keenaan intii waxay soo helaan suuqaan marka ka gadaa sicirku marba heer buu joogaa mar waa hooseeya marna waa sarreeyaa manaha kalluunkana waa kalluunkaas oo noocyo badan buu leeyahay alanka waa badan yihiin kalluumaysato ka shaqaysata way badan yihiin waa aad bay u badan yihiin ilaa saddex boqol afar boqol oo dhallinyara baa ka shaqaysata kalluunka waxaan ka soo iibsanaa xeebta magaalada boosaaso dabadeedna waan googoynaa waxaan u dhiibnaa garoowe ilaa gaalkacyo qardho si ay dadka uga- ugu shiishaan iyadana huteeladooda oo ay uga shaqaystaan uga sii ganacsadaan inka inta kalena waan shiilnaa waxaan ku gadanaa sabaayad iyo waxaan ku gadanaa qadada wax nagaga baxa marka sidaa darteed saasaan uga ganacsanaa oo waxaan ku maaraynaa nolosheena ka nolol ahaan waa idinka kaafisaa soo ma alxamdulilah aad iyo aad lacag waxaan ka helnaa ma- maasha allah aad bay noo kafaysaa iskool hadday noqoto gurigradis hadday noqoto ma jidhaa in maalmo eh, laga waayo xeebta boosaaso kalluunka aad iyo aad mar dhexdaas waabu weynay oo sidxiimada islaamigu gudahay badda ugu dhacayeelo markaas kabacdi baa waxaa lasoo helo ina la qaadanaya ina dee la- waaba la waayayaba caanaan ku cusiyinayna dadka sabaayadda markaan weyn Eh, shaqadaa hayso ugu dambayntii noloshaada iyo adiga waa ku qanacsanta soo ma aad iyo aad aad iyo aad aad baan ugu qanacsanay shaqadan hayo waana ii fiican tahay lacagna waa ka helaa alxamdulilah shaqooyinka ay qabtaan dhallinyaradani kalluumaysiga ayaa waxaa mar walba la sheegaa inay caqabad ku yihiin doomahooda iyo weliba shaqadoodaba maraakiib shisheeye oo badankoodu laga leeyahay dalka iiraan kuwaasoo xilliyada qaarkood xitaa dhibaatooyin u geysta shabaagaha iyo weliba doomaha kalluumaysatada jimcaale siciid maxamuud waa guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kalluumaysatada degmada boosaaso waxaa weeye waxay ka shaqaystaan badda oo habeenkii bay ku baadaan qaybna maalintii bay shaqo tagaan waxay ka soo helaan noloshooda unbay ku maarayaan wax dheerna kama helaan weliba iyagoo khatar u gelaya badweyntaas ay aadayaanin dhibaatooyin badan la kulmaya waxa ay soo helaanna aysan suuq badan ku haysanba hadda oo sababtoo ah waxaa dhacday berigii horeeto kalluunku wuxuu aadi jiray yaman kalluunka badankiisu dadku waxay heli jireen lacag badan oo yeman bay ka kasbi jireen lacagtaas hadda way wala- da- lacagta hadda wayla yihiin kalluunkana wuu raqiisay wax qaatana ma laha doonyiin baddana waxaa lagu sii daayay doonyo iska tiro badan oo ajaanib ah dowladdina waxaa weeye shatiyaa loo jaray tiro badan doonyo eeraan ah ka shaqaynta iyo ganacsiga kalluunka ayaa lagu tilmaamaa shaqo adag oo dhallinyaradu aysan u badnayn balse kuwa ka shaqeeya ayaa la sheegaa inay ka joojiso falal ay ka mid yihiin burcadbadeednimo xagjirnimo tahriib iyo weliba waxyaabo kale oo khatar gelin kara naftooda yuusuf maxamuud yuusuf v o a boosaaso
ismaaciil kalluunka Hey.
markii la yidhahdaan kusoo xasuusta haye waxaad ogtahay inuu ka mid yahay cuntooyinkaan ugu jecelahay weliba ka warran kalluunkaasoo fareesh ah ama malaygaas fareeshka ah oo berbero kalead ka cunay sidoo imika saa inta loo soo qabtay hoteelkii ma garanaysa badda cagaha geli badda cagaha geli ah marka dhallinyaradu waxay ku leeyihiin waxaan ka helay gabdhaha waxay yidhaahdeen markii lasoo qabto Mm.
waa sameynaa een, qaarkood markii la gadan waayo soo hara ilan finjeer male moogta soomaaliya Hey.
waxaa la sameynaya waa la sameynayaa markii la sameeyo sabaayadaa lagu cunayaa xamaroo kalena muufaa lagu cunaa falastiinay meel shishahay geyni malaha berberana waxaa lagu cunaa bariis
waxaa kuri meeshu hay geynaya xasuusaa dib haygu celina haatanna dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
aynu ku bilaabnay kooxda chelsea ayaa waxaa isku dayeysaa inay ka dhaadhiciso tababare pep guardiola inuusan ku birin kooxda man city islamarkaana uu noqdo tababaraha cusub ee naadiga chelsea sida uu werinayo telefishinka sky sports kooxda bayer munich ayaa waxay xaddii ku dhawaaqday in macalinka reer spain uu ka tegi doono kooxdaasi islamarkaana xagaaga wixii ka dambeeya uu macalinka cusub ee kooxda bayer munich noqon doono carlo angelotti man city iyo chelsea ayaa labaduba waxay iminka ku dagaalamayaan saxiixa afar iyo afartan jirkan naadiga man city ayaa rumaysan inay samayso shaqo wanaagsan oo ay ku xaqiijin karto saxiixa tababare beb guardiola hase yeeshee waxaa chelsea ay rumaysan tahay in maadaama weli uusan wax saxiixa dhicin ay ka dulqaadi karto kooxda man city saxiixa tababare beb guardiola milkiilaha kooxda chelsea roman abramovich ayaa waxaa la sheegay in uu siin doono tababare beb guardiola jeeg lacageed oo bannaan islamarkaana uu sheegi doono inuu ku qorto lacag kasta oo uu doonayo si uu noqdo tababaraha cusub ee kooxda chelsea dhinaca kale wakiilka tababare jose morinho ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin wax heshiis ah oo dhex maray tababarahaasi iyo kooxda manchester united george mendis ayaa waxa uu ka hadlayay warar laisla dhex marayay uu sheegaya in tababare jose morinho uu noqon doono tababaraha cusub ee kooxda man united tababaraha iminka ee kooxda man united louis vangal ayaa waxa uu qirtay in uu mugdi ku jiro mustaqbalkiisii kooxdaasi kadib markii kulankii saddexaad uu isku xiga laga adkaaday oo kooxda norwich city ee man united ku garaacday garoonka old trafford waxaana taasi hogaamisay warar soo baxay uu sheegaya in xilka laga qaadi doono islamarkaana lagu bedeli doono morinho si kastaba george mendes ayaa waxa uu sheegayaa inaanu wararkaasi jirin ma jiraan wax ballanqaadyo ah oo ka yimid man united mana jiro wax heshiis ah oo dhacay ilaa iyo hadda xitaa ma jiro wax ballanqaad rasmi ah oo ina soo gaaray ayuu yidhi george mendes dhinaca kale tababaraha kooxda arsenal arsen venger ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in naadigiisa aanu wax yaboo heshiisyo cusub a siin doonin alex sanchez iyo masuud ozil ilaa uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan tababaraha kooxda ganers ayaa waxa uu soo jeediyey in wararka ku saabsan heshiis cusub oo loo gudbiyo alex sanchez iyo masuud ozil ay markaasi noqon karaan warar ciyaaryahanadaasi ka wareejiya diiradda ciyaareed islamarkaana ay sugi doonaan inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan wuxuu wariyaasha u sheegay waynu rajaynaynaa in aynu sameyno ballanqaadyo heshiis cusub ah laakiin waxa aynu sugi doonaa in xilli ciyaareedka uu dhammaado waxa aynu diiradda iminka saaraynaa sidii aynu ugu guulaysan lahayn horyaalka brimier liiga marka aynu dhammeyno taana waxa aynu soo gudbin doonaa yabo heshiisyo cusub ah oo aynu u gudbin doono alex sanchez iyo mesud ozil xubintii ciyaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu u mahadsan yahay falastiin markii dhawad adigii usoo riixay
dhaayaha nafteydu aan maqlaya adoo ku heesaya mar iyo hani u k marka heestaas waxaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo falastiin axmed yiimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo bahda v o a ayaa idinla socodsiinayay waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.